Wasaaradda Gaadiidka iyo Duulista Hawada Hirshabelle ayaa hakisay duulimaadkii garoonka diyaaradaha Ugaas Qaliib ee magaalada Beledweyne muddo toddobaad ah oo dib u dayactir lagu sameyn doono qaybta ranweyga ee diyaaradaha ku ordaan oo burbur xoogan soo gaaray qoraal ka soo baxay wasaaradda gaadiidka duulista hawada hirshabelle isla markaana lagu daabacay bogga facebook ee wasaaradda ayaa lagu sheegay in si ku meel gaara loo hakiyay dhammaan duulimaadyadii maalinlaha ahaa ee ka tegayay garoonka diyaaradaha ugaas qaliib ee magaalada beledweyne muddo toddoba maalin ah kana bilaabanaysa lixda febraayo kuna eg saddex iyo tobanka febraayo iyadoo muddadaasi dib u dayactir lagu sameyn doono garoonka sidoo kale qoraalkan ayaa lagu sheegay in hakinta duulimaadyada garoonka diyaaradaha magaalada beledweyne ay ka dambeysay kadib wadatashi iyo dhegeysi tala soo jeedin ah khubarada hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed s c a a a kuna aadan badqabka dhammaan duulimaadyada garoonka diyaaradaha ugaas khaliif wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada hirshabelle ayaa ka codsatay qeybaha kala duwan ee bulshada inay dulqaad muujiyaan kana qayb qaataan dayactirka iyo dib u dhiska garoonkooda haddaba bulshada magaalada beledweyne sidee ayay u arkaan go-aanka ka soo baxay wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada hirshabelle waa kuwan qaar ka mida oo la hadlay raadiyo beerla waxaan ka mid ahay bulshada gobolka degan waxaan soo dhaweynayaa dhismaha lagu bilaabo airboodka dhabtii waxaan ahayn bulsho ku dhib qabtaa burburkii ka jira iyo caqabadaha ka jira ay ugu horeeyaan xilliyada roobaadka ama xilliyada yacni oo markaas diyaarada isaga yara qalimaan oo markaa gurceel iyo safarada dheer kala aadaya weliba roobaadka ugu daran ama xilliyada kale too busta ama dabaasha ay jirto marka airboodka in lala dhiso la hagaajiyo waxaan jeclaan lahaa waan soo dhaweynaya insha allah maadaama aan ka mid ahay bulshada gobolka degan haddana garoonka isticmaasho oo mararka qaar ku safarto aad baan ugu dhib qabnay marka dhismahaas waanu soo dhaweynaynaa bulshada waxaan ka codsan lahaa inta yar uu xiran yahay inay dulqaataan sababtoo ah mustaqbalka ayaa laga feerayaa wax walbo marka wayna mahadsan yihiin qolo kastoo ka qayb qaadanaysa ama qof kastoo ka qayb qaadanaya dhismaha garoonka waxyaabaha danta guud weeyaan insha allah waa ku dhowahay waxaan soo dhaweynaa maadaama elaboorkii gobolka hiiraan ee ugaas khaliif laga shaqeynayo waan soo dhaweyneynaa aad iyo aad aan usoo dhaweyneynaa sababtoo elaboorkan wax badan howshiisa inkasta oo qaybna laga qabta qayb kale ay dhimeen in la dhammaystiro aad iyo aad aan usoo dhaweynaa sababtoo ah markuu roob da-o ilaahay kheyraad keeno waxaa dhici jirta inaa guraceel dadka diyaarad ay u doontaan laakiin ma dhici doonta insha allah mar haddaan laga shaqeynay elaboorkiina dad walba waxaa laga yaabaa degmooyinka nagu hareer in annaga noo soo tagaana suurtagal ah marka waxaan leeyahay dhalinyarada bulshada heer hiiraan waxaan u sheegaa inay dulqaataan isbuuca laga shaqeynayo elaboorka ugaas khaliif marka waxaa laga yaabaa isbuucaas laga shaqeynaya idinkaa dhib ina u aragtiina laga yaabaa wax badan baa inoo qabsoona elaboorkii aan noo dhismaa dad waxaan noqonaynaa wax la qaybsado waxaad ogaatiin gobolkan gobolka ugu caansan gobolada marka laha waaye oo sababta hambowlaha ku yaalo haddana nasiib xumo waxaa ku dhacday elaboorkiisa markuu roob da-o inaad meel degma oo diyaarad loo doonanayo nasiib xumadaasaa nagu dhacday marka aan ka faa'iidaysana fursadan qaaliga ah oo nalasi in looga shaqeeya elaboorka ugaas khaliif waa soo dhaweyneynaa haddaan nahay dhallinyarada ku nool gobolka hiiraan aad iyo aad aan soo dhaweyneynaa cid walba oo ka qayb qaadato waa ku taageereynaa inay shaqadaas laga qabto elaboorka waadna mahadsantihiin